guddiga fatahaadka Jubbaland ayaa waliba iyo kormeerka seedana deegaanada saameynta kuwaladii fatahaadka webiga Jubba iyo daadadka roobka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxmuud wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo Jubbaland Axmed Xuseen Baraki iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdulaahi Dhubad Shiila oo qayb ku hayeen guddiga gurmadka fatahaado iyo waliba iyo kormeer kaseedana xanukumada deegaanada waqooyiga ee magaalada Kismaayo deegaanada iyo mas'uuliyiinta seedan ayaa waliba si weyn ansaameeya fatahaad uu sameeyay webiga Jubba wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxmuud ayaa ku warbiyay uljeedka dareersho iyo walyaaboogi intii kormeerka ka jaran iyo aragenga maanta waxaan u soo baxnay kormeer indhaindhayn ah oo aan ugu kurgelaynay xaaladaha fatahaadaha iyo daadadka ee waqooyiga magaalada Kismaayo iyo degmada Jamaame qaybo ka mid ah meelahaas oo uu saameeyey roobabkii ka da'ayay maalmihii u dambeeyay waxaan ka koobannahay qayb ka mida guddidii fatahaadaha ee dowlad goboleedka Jubbaland guddidii gurmadka fatahaadaha ee dowlad goboleedka Jubbaland si aad ka arkaysaanba laga bilaabo meeshan hadda aan joognaay waa tuulada Istanbul waxay ka mid tahay meelaha jooggeedu uu sarreeyo markii loo fiiriyo dhulka oo aan ahayn dhulka godka aan ahayn waxa biyahaasi keenayna ma aha webiga oo ku soo fatahay waa daadad roobabkii ka da'ayey maalmihii u dambeeyey shalay iyo daraadiyo ka daahayey oo si weyn u saameeyey xaafadihii iyo dadkii barakacayaasha ahaa iyo dadkii xaweeye iyo bisneskii iyo dhammaan guryihiiy xaafadda way ishaysaa arrintaasi laga bilaabo halkan ilaa waxa weeye buulabartire xaaji weyne yoontoy buulaguduud oo ah degmooyin ka tirsan degmada kismaayo tuulooyin ka tirsan degmada kismaayo iyo aagaasi sinkalayr wirkoy baarsanguuni iyo jamaame degmooyinkaasi webiga jinkis ku yaalla waxyaalo aad u fara badan baa runtii dadkaas soo gaadhay dad badan baa ku barakacay dad badan bay saameeyeen biyahaasi wasiirka ayaa sheegay in xaaladda magaalada kismaayo ee adagta sidaa daraadiyana bulshada lanku baahanya ini iyo ku dheeradanga goobo gododkii weliba meelo biyo maraayanga dadka waxaan uga digaynaa degan xaafadaha inay is-ilaaliyaan oo biyahaasi way ku socdaan xaafadda way gelayaane intaysan iyagoo jiifa ka kor imanin uusan khasaara imanin naftooda inay badbaadiyaan sidaasoo kale waxaan uga baaqaynaa waxa weeye dadka degan meelaha biyomareennada ah iyo togoga ah iyo webiga gaarkiisa ah inay ka durkaan webiga gaarkiisa khatar weyn baa jirta roobku wuu sii soconayaa sida saadaashu ay sheegayso waxaan ugu baaqaynaa inay is-ilaaliyaan